dadka deegaanka ah oo runtii sharciyadda haystana waxaan diyaar u nahay oo aan kala tashanay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in dadkaas dhulkooda dhul kale loogu bedelo bacdama tan dan guud tahay bacdamaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaranka u baahan yihiin bacdamaa dowladdii turkiga noo taagan tahay ee lacagtiina diyaar la tahay dhismihii inay bilaabaana diyaar tahay mudday soo jiitamaysay waxaan leenahay dadka meeshaan deganow maanta ku quusqaata wixii dhulka u baahan tihiin xafiiskayga igu imaada laakiin waxaan u ballanqaadaynaa dadka meesha degan inaan dhul kale ugu wareejin doono ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhiggana inay naga aqbalaan inay dhulkooda mid ka mid a siiyaan waa uga mahad celinaynaa mid kale waxaan rabaa inaan fariin u diro guddi baan u soo dirnay soo qiimeeya dhulalka iyo boosaska ay noo soo qiimeeyeen noo soo sheegeen iyo dhulalka halkan aan ugu nimid wax aad iyo aad u kala fog waayo soomaaliya musuq maasuq iyo been iska daaya cid allaale ciddii arrimahaas lagu qabtana wakhtigii musuq maasuqa iyo beenta waa dhammaaday ciddii dhulka lehoo sax ana dhulaa loogu beddelaa laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa qof walbo inuu ku tala galo dhulkan inay la wareegtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mahadsantiin